akhyaarta hawada nagala soconaysaay sidaad la socoteenba habeenimadii xalayto magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland waxaa dhiblay hubeysani ay ku dileen xildhibaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland oo lagu magacaabi jiray xildhibaan maxamed cabdi aagan oo isagu ahaa mudane ka tirsan deg baarlamaanka maxamed cabdi aaga maxamed cabdi jibriil maxamed cabdi jibriil wey maxamed cabdi jibriil maxamed cabdi aagaan oo kus oo isagu lagu dilay magaalada boosaaso haddaba guddoomiyaha ganacsada gobolka cayn ama gobolada soo horsanaagii cayn salebaan maxamed faarax shakool ayaa goor weyso khadka telefonka salebaanka magaca wada qabata salebaan faarax maxamed ayaa khadka telefonka ee magaalada boosaaso goor weyto kula xidhiiday waxaan weydiiyey sidii ay wax uga dhaceen ama sidii shilka xalay uga dhacay magaalada boosaaso guddoomiye waxaad faahfaahin naga siisaa shilkii xalayto lagu dilay mudanihii ka tirsanaa baarlamaanka puntland qaabka u dhacay iyo aaskii maanta sida weyn uga qayb gasheen sidaa looga soo hogaansamaye aaska aad u haysteen marxuum ka dhintay alla raxme
iyosal waxay ku haysaan bad ninkaas xalay markii salaada bad maqrib laga soo baxay cabaaran hal saac iyo bad markay ahayd isaga oo jooga maktabad cusub oo hadda furay oo ku jira oo maktabada gudaheeda ku jira kala bixinaya kutub iyo walaaba ayaa nin hubaysan u yimid laba wiilna ay gudaha kula jiraan nin hubaysan baa u yimid kadib ninkaas markuu isa soo taagay isagoo hubaysanna saddex xabo ay laba xabo ayuu marka hore ku dhuftay xildhibaanka kadibna wiilasha ayuu hoolgareeyey kadibna xabad saddexaad ayuu xildhibaanka ku dhuftay wuuna baxay marka intaa kadib markii ninkaas uu iska baxay waxaa dhacday wiilashii wiil xildhibaanka ay imaadeen yihiin oo ah ina surab jibriil ayaa ninkii ka daba orday intuu qori qaatay khasaaseeyey ninkii isagoo ninkii khasaaseynaya ayuu wuxuu ka galay meel buush ah buush buu ka galay sida uu wiilku warka noo siiyey buushkaa markii uu galay dadkii buushka joogay iyo dadkii ninkii way wada carareen kadibna ninkii waa kaban kari waaye ninkii boliis buu dalbaday uu kusoo maqlay nimankii oo bas saaran sida uu noo sheegay ayuu qabtay laba nin nin bas wada iyo ninkii saaraa boliiskiina way kusoo gaareen waa la qabteen ninkaa ninkaasi xalay toole ayaa la dhigay saldhiga dekeda boosaaso markii dekeda la dhigay annaguna waanu ugu tagnay markii ninku nasbaxay waanu ugu tagnay taliyaha qeybta taliyaha boliiska barasaabka iyo duqa magaalada ayaanu isugu nimi iyo laba iyo toban rag oo ka kooban ragga gobolka jooga ee u dhashay mantaqada f c markii aanu hawshaa isla qaadanay ayaa baaritaanki lagu sameeyey waxay isla cadeeyeen labadii wiil oo la kala qariyey ninkaas inuu yahay ninkii ninkaa dilay labadina baaritaanka isaaka soo samaystay markii aanu ninka aasa ma yimaadeen ninkii baaritaanka waa noo dhaya ninkii aasa ninkaasi dee waa nin sida laydin sheegay kasoo jeeda magaalo magaalo badan waana dhintay waana la hayaa gacanta lagu hayaa iyaguna maanta maamulka idaacadaha ka hadan waxaan xildhibaanka ingiriska gacanta aan ku haynaa laakiin annagu hadda waxaan u wada fadhinaa intaa marka intaanan ka bixin maanta markay ahayd abaal sagaalkii iyo tobankii intaa udhexaysa ayaa la qaaday reformkii iyada oo loo sameeyey aas qaran garaad jaama garaad cali garaad jaama garaad cabdullaahi garaad soofe madax badan oo puntland ah ganacsatadii ama ha ahaada kuwa s c ama kuwa magaala ha ahaadeen dhammaantood ninkaas iyada oo baabuur aan ku qiyaasay laba boqol oo gaari ayaa meydkiisa ninkaa usii qaaday dhinaca axbaalaha waa la geeyey ninkaas aas qarab baa u dhacay meeshii baa looga da-ayey cabdirashiid xaaji sanata arijoog oo ka hadlay xabaashii ninkaa dadkana uga gutay inuu dacwad ka guto ayaa halkaasi waxaan uga hadlay looguna du-eeyey iyadoo garaadadii ay taagan yihiin markaa ninka aaskiisa saas u baxay haddana waxaan u wada fadhinay anaga oo gaarayna dad kasoo jeeda gobolka cayn oo gaaraya ilaa boqol qof gaaraya ayaan ku wada fadhinaa hudeel layahda xamdi degadiisa oo leeyahay cabdullaahi maxamed xasan cabdullaahi fogere ayaan u wada fadhinaa in aanu guddi ka qabsano wajahda dirinta ciidanka iyo waxa ay noo hayaan wixii jawaaga intaa ka dambeeya waxaana laga lahaynayaa dirinta labada boqornimo waxay ka dambeeya insha allah saleban shilkan siduu u dhacay ilaa xalay waad mashquulsanaydeen oo aaskii iyo waxaad ku mashquulsaneen soo qabashadii nimankaba booliisku marka ay sheegeen inay baaritaankoodii soo dhamaysteen gacantan ay ku hayaan ciddii falkaasi geystay xalay marxuumka dishay tallaabada tan xigtee idiin qorshaysan aad qaadaysaan maxay tahay
tallaabada ku xigtee ma qorshaysan waxa weeye maamulku in ay warbixin cadna siiyaan hadda markaan ama guddi qabsano guddigaas waxaad la kulmaysaa maamulka maamulka ciddii aad ninkii u aasteen lagu soo wareejiya warka noo yaala iyo jawaab waxa iyaga naga siiyaan hadday qabiil noo keenayaanna waa qabiil hadday maamulku dee ciddii ay ninka u hayaan lagu soo wareejinayaan maamulka u taala maamul anagu hadda saraakiisha booliiska puntland waxay sheegeen inay hayaan ninkii marxuumka dilay maxamed cabdi jibriil ma sheegeen sababaha uu dilay ilaa iyo iminka markay baaritaankii ay soo dhamaysteen sabab idinkuna amreen inaad aristaan ma sheegeen sida loo dilay
sababta maxamed cabdi jibriil loo diray ilaa hadda nalooma soo gudbin sida ay noo gudbiyeen waxaa galabta maanta ka hadlay idaacadda wasiirka warfaafinta puntland oo cadeeyey oo sheegay marxuumkii ninkii dilay maxamed cabdi jibriil inay gacanta ku hayaan waxaa kale oo hadlay madaxweyne ku-xigeenka cabdisamed cali shire oo isaguna cadeeyey ninkii ninkaa dilay inay gacanta ku hayaan
marka ma aha markii u horeysay ee dad ka soo jeeda gobolada sool snaag iyo cayn ama badaqadanba boosaaso lagu dilo ama lagu waxyeeleeyo idinka waxyaabaha idiin qorshaysan ama guddiga inaad magacaabi doontaan maxaa laga yaabaa inaad ka wada hadashaan maxaase diiradda aad ku saari doontaan sidii aan khaladaad dambe ama weer dambe ganacsada ama dadka magaca kule gobolada sool snaag iyo cayn ee puntland ku sugan aan weer lagu soo qaadin maxaa idiin qorsan aad aad noo doontaan
waxaa noo qorshaysan ninkan waxaa nooga xigay ninkii labaad ee magaalada lagu diray ee ninkaa ku xigay wuxuu ahaa allah u naxariistaa maxamed cabdi cali gudaha ninka lagu naanaysi jiray waqti kasta hanala gaadho waxay nagu qaadatay ninkii xidhnaa inuu sanad iyo bar xidhnaado annaguna aanu diidin inaan wax dhaqaalaha ka qaadano ay nagu kaliftay inaan laba boqol oo halaad ku dhexno markiisii sidii loo dili lahaa ninkii dilay ilahayna wuu nagu guuleeyo waana dilay ninkii dilay haddaanu sii noolaana talna guddiga horta hawshaa ka hor dhici maayo oo hawshaas guddiga ayaa u taalaa loo saari doono ee garaadka magacaabi doono garaad cabdullaahi oo male madax fadhiya hadda ayaa u taalaa cidda u magacaabo marka guddiga ayaa ka go-aan qaadan doonta insha allah kamana hor dhacayo laakiin waxaa noo yaala marka ay maamulka nagu soo wareejiyaan wixii ninkaa dilkiisa ka dambeeyey markaanu dhan go-aan qaadan karnaa insha allah salebanow tan iyo intii shilkaasu xalay dhacay magaalada buuhoodle uu kasoo jeeday marxuumku dhintay maxamed cabdi jibriil si weyn ayaa looga naxsan yahay iyo guud ahaan dibadaba dad badan baana hadda kaa dhegeysanaya barta internetka ee cigaag dotcom iyo weliba warbahin warbaahintaba maxaad iyaga u sheegaysaa aada fariin u diraysaa
waxaan fariin u daraya dadka dibadda jooga ama jooga buuhoodle ma aha in weji kale loo sameeyo dadku way iska hadlayaan qaar ba hadda nasoo waa yurub iyo maraykan naga soo wacaya oo xaalad dhacday sagaashan iyo kowdii ilaa sagaashanka ku binaanaya arrintaa lagumana binaan karo maxamed cabdi jibriil in waxaan oo lagu dira la keeno iyo in ciddii dishay loo dilo oo uu raaco waxba kama dhexeeyaan marka waxaan u sheegaya dadka jooga buuhoodle maraykan iyo yurub in ay ka joojiyaan arrinta sancadda lawado ee laleeyahay ninkaa waxaa loo dilay nin la dilay sagaashankii warkaasna wejiga hadda aanu qaadanayna ma aha umana fadhino
gudoomiye ha guddoomiyaha ganacsatada gobolka cayn baa tahay boostaad ku sugan tahay in muddo fara badanna waa joogtay boolisku waad la kulanteen sidaa sheegtay taliyaha iyo mas-uuliyiinta kaleba xidhiir ma leedihiin contactia sidii ninka ninka dilay ammaankiisa loo sugi lahaa ama goob muhiima loogu sugi lahaa jeelasha puntland waxaa dhacda in xiliyadii hore dowladii cadda muuse dad badan ay ay ka baxsan jireen inkastoo dowladda niminka ay ammaankeedu weli aana weli sugan inay ka baxseen ma tiraada ninka dhinaca amniga gacan kuhayntiisa ma kala hadasheen dhinaca ammaanka saraakiisha ammaanka waanu waanu kala hadalnay midda kale ragga gacanta ku haya ee ninkaa ilaalinaya ayaa waxaa ka tirsan rag kasoo jeeda gobolada s e c ayaa kamid ah ragga ilaalinaya haddaan idiin magacaabo nin kasoo jeeda beesha dayaadeed oo layahdo axmed yare rag layahdo cabdullahi yare oo hayaag ah iyo rag kale oo lamida ayaa kamid ah ragga ilaalinaya ee raggaa midda kale ninku wuxuu la xiran yahay rag kale oo gacan ku dhiilayaala dekaduna kuma xi ku xiran yahay kumana xidhna meelaha laga baxsado wuxuu ku xiran yahay meel ammaana ammaankeedu la sugan yahay oo dekada gudaheeda ah degada boosaaso dhinaca ammaankeeda ama ciidamada ku sugan ciidamada ma yihiin tayal haddii ifan beeshii u ka dhashay ninkaas ay soo weerartay iska caabin karaa ama ay lagala baxan karaan ma yihiin
meel wax lagala baxo halkaasi ma aha meelaha wax lagala baxo halkaas maaha meesha puntland maamul maamul maamulka puntland meesha ammaankeeda ugu dambeeya wey meesha ninkaas ku xiran
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa guddoomiyaha ganacsatada gobolka cayn ee kusugan magaalada boosaaso saleebaan faarax maxamed oo khadka teleefonka goordhaweyto iga warramayay isagoo kusugan boosaaso ciyaaglen ayuu waraysi qaasanayay guddoomiya aad waad umahadsan tahay wixii warar ay soo kordhana waad noola socodsiin doontaa hadii bo oggolaado
haye adaa mudan